waxaan wargelinaynaa ku wargelinaynaa bulshada reer puntland in ay fadhigii koowaad isugu yimaadeen kulana wareegeen xilkoodii guddigu ayna gudagaleen shaqadii ay xilkii loo idmaday ay hayeen runtii waxaan rajaynaynaa inaanu qaban doono shaqo hufan oo dadku ay ku qancaan allah subxaana wa tacaalana waa la kaalmaysanaynaa idinkuna noogu duceeya waxaan kale oo halkan ka soo jeedin doonaa wargelin ku aadan xubnaha soo xulinta soo saarista xubnaha baarlamaanka shuruudo ay leeyihiin oo halkan laga soo jeedin doono oo aan idin akrin doono waxaan rabnaa inaan u sheegno bulshada in ay shuruudahaasi marka ay dheehdaan ama dhegaystaan ama akhristaan ay runtii ku dadaalaan siday u soo dhammaystiri lahaayeen shaqada wakhtigeedana ayaan uga dib dhaceen guddiga kani waa guddi u dhaxeeya murashaxiinta iyo bulshada reer puntland dhammaantood inay u shaqeeyaan wax badan oo runtii howla u yaalna ay qabtaan run ahaantii waxa weeye baaqan baa la akrin doonaa markaa baaq uu idin soo gaaraana waxaa la rabaa inaad fulisaan baaqani wuxuu noqon doonaa wargelinta tani waa shuruudaha baarlamaanka oo looga baahan yahay xubin kasta oo baarlamaanka isu soo sharaxday shuruudaha laga rabo iyo waktiyaynta ay wakhtiga shaqadu bilaaban doonto waxaan ku soo dhaweynayaa xogaynta guddiga bismi illahi raxmaan raxiim sida uu sheegay guddoomiyuhu waxaan guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada puntland waxaan rabaa inaan ini akhriyo wargelin tixraaca xeer madaxweyne lambar disembar saddexdeedii kuna saabsan magacaabid guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada puntland waxay guddigu qorsheeyeen qaabka ay shaqadu u bilaaban doonto waxaana waxayna la wadaagayaan dhammaan shacabka puntland shuruudaha laga rabo daneeyaasha xubinnimada golaha wakiilada puntland iyadoo la tixgelinayo qodobka lixdan iyo kowaad ee dastuurka puntland oo qeexaya shuruudaha laga rabo shuruudaha lagaga mid noqon karo golaha wakiilada dowladda puntland kuwaas oo ah sidan inuu yahay muwaadin puntland u dhashay muslim ah guta waajibaadka diiniga ah xilkas ah anshax wanaagsan miyirkiisu dhan yahay da'diisuna aanay ka yarayn soddon sano soddon jir inaan xuquuqdiisa muwaadinnimo xukun maxkamadeed lagaga laalin shantii sano ee lasoo dhaafay inuu leeyahay aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo u dhiganta inuu keensado habraacii soo xulista xubinnimada reerkiisa inuu keensado shahaado dugsi sare ah iyo wixii u dhigma inuu la yimaado laba sawir iyo taariikh nololeedkiisii ama dadku siday u yaqaaniin siifigiisii qabashada araajida qofka buuxiyey shuruudaha kor ku xusan waxay bilaaban doontaa tobanka bisha labaiyo tobanaad laba kun iyo siddeed iyo toban oo ku beegan isniinta maalinta isniinta ay soo socotaa hadduu alla idmo waxayna ku eg tahay shan iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad halka aan si fiican uga celiyo araajida iyo qaabilaadda dadku waxay bilaaban doontaa tobanka bisha labaiyo tobanaad waxaana arjiga ugu dambeeya aanu qabanaynaa oo adkaynaynaa in kaba dambaysay tahay shan iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad laba kun iyo shan iyo toban si bisha bisha labaiyo tobanaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaana loola delinayahay guddiga howlo baxadla horyaalla si waajibaadkooda u gutaan oo shaqooyinkooda ay u dardargeliyaan shantaas maalmood ayaanu siinay dhammaan daneyaasha insha allah waxaan filaynaa in dhaqanka iyo qabaa'ilkuba ay naga aqbali doonaan waxaana la keenayaa xarunta dhexe ee golaha wakiilada puntland garowa waa howlka baarlamanka puntland ay shaqadu ka socoto haddana aanu fadhinno goobtuna ay tahay baarlamanka puntland oo ah fadhiga guddiga meeshuu ku shaqaynayo waa mahadsantihiin